kule inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka koodii bishan march waxaa heshiis wada saxeexday somalilan shirkadda d b world ee dalka suurtaga imaaraadka carabta laga leeyahay iyo dowladda etoobiya dhinaca saamiga shirkadda d b world ayaa yeelanaysa koob iyo konton boqolkiiba somalilan soddon boqolkiiba halka etoobiyana ay yeelanayso sagaal iyo toban ka soo hadhay muddo gaaban kadibba waxaa heshiiskaasi diiday dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda imaaraadka carabta dekedda berbere mooye dekado kale oo gobolka ku yaala sida dekedda boosaaso ee puntland iyo casab ee dalka eritrea dhowr dekedood oo yeman ku yaala iyo kuwo kaloo dunida ahba way maalgelisaa haddaba muxuu dalka imaaraadku maalgelinta amaba maaraynta dekadahan uga gul leeyahay ma dal faa'iido wadaag doonaya ma dal u baqaya dekadihiisa sidaa darteedna doonaya inuu gacanta ku dhigo dekadaha laga yaabo inay tartanka la galaan mise waa dal iska dhicinaya dalka turkiga oo gugii carabtae sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii uu kala irdheeyey dalkaasoo isaguba xiliyadan faraha kula jira arrimaha dekadaha iyo saldhigyada militari ee dalal dhowr ah sida soomaaliya suudaan iyo qatar waa arrimaha aan barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan kaga hadlayno waxaanay gala qaybgelaya xildhibaan maxamed cumar dalxa guddoomiyaha guddi hoosaadka dekadaha garoommada duulimaadyada hawada tamarta iyo howlaha guud ee baarlamaanka soomaaliya waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho waxaa isaguna barnaamijka qaybka maxamed faarax xirsi guddoomiyaha akaademiyadda nabad iyo horumarinta somalilan waxaa isaguna khadka telefoonkaee magaalada nairobi ku jira xuseen sooyaan oo arrimaha dhaqaalaha bartay waxaa isaguna barnaamijka qaybka maxamed xaaji maxamuud oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamka kuna sugan dalka britain haddii aan haddaba dib u yara noqdo soomaaliya iyo somalilan marka la eego wada hadalladii ilaa dhowr mar ay yeesheen waxay isla garteen in wixii horumar ah aan la iska hor joogsan oo la fududeeyo haddaba markii heshiiskan la eego maxay dowladda soomaaliya ka baqday oo ay diidmada ugala hor timid waxaan su-aashaasi ku bilaabay xildhibaan maxamed cumar dalxa waa mahadsantahay sandheeraad iyo v o eba asxaabta iskula jirnaan khadka waa salaamaya dowladda soomaaliyeed waxay diidan tahay sidii sharciga ee waafaqsanaa ee dastuuriyan mar hadday iyada wadanka soomaaliya xuduudihiisa hawadiisa dhulkiisa baddiisa iyadu ay mas-uuliyad ay ka saaran tahay adduunkana mas-uuliyadaasi uu u aqoonsan yahay dhammaan ururada kuwa caalamiga ah kuwa goboleedyada intaba ay og yihiin midda iyada sharciyan maasay in wixii gaarsiisa heer suverenity inay tahay dowladda sida sharciga ama xaqa ah in arrintaasi iyada inay wax kaga inay la wadaagto marka taa oo iyada ay hareer mareen maaragtay shirkadaha beryahan caadeystay inay hadba soomaaliya maaragtay meeshii ay doonaan inay kasoo galaan oo ayagoo keliya aanan ahayn maanta somaliland walaalaha iyaga oo aan horumarka loo diidaneyn ee maalgashi iyo inay maanta gaaraan maaragtay godol barwaaqa cidna maanta soomaali ahaan diidan maanta umalayn maayo inay jirto laakiin maadaama wadankii la fawdaynayo oo geeska shirkada mar dhinaca kenya kasoo gelayaan oo sidii ay dhacday kuwii ay maalgelinayeen norwegianka iyo chineska oo shirkadihii oo dowladda kenya damaca ilaa heer uu gaarsiiyey inay sheegato badda soomaaliya qayb ka mid ah iyadoo markaa damac shidaal ay wadato sidaas oo kale kuwo kale intay jubbaland ay ka wareegaan kuwana puntland ay soo galaan ayagoo qaarkooda hoose kula jira dowlado kale isu ekaysiinaya laakiin inay shirkadahaasi yihiin kuwa ganacsi iyo maalgashi ay wata marka maadaama ay u muuqdaan waxa ay la wareegayaan malab sumaysan inuu yahay ayay dowladda soomaaliya waxay ka cabsi qabtaa ayna islamarkaasna iyada ay ka dhiidinaysaa in ay isku xudaan amuuraha ganacsiga maalgashiga iyo siyaasadaha guracan ee gadaal aragto kale ee maaragtay ay xambaarsan yihiin mandiqadana maanta ay tahay mandiqad loolan fara badan uu ka jiro oo soomaaliyana xeebaheedii wixii la doono laga sameeyo berigeedana wixii la doono laga sameeyo waan garta haddaan u tago maxamed faarax oo jooga magaalada hargeysa maxamed faarax shirkadan d b world meelo kaley heshiisya kula jirtaa adduunyada waxaa jira in dowladda jabuuti ee maalodhoweyd heshiis ay kula jirtay ay goysay waxaa la sheegaa in magaalada cadana dalka yemanna sidoo kale laga joojiyey maxaa somaliland dhiiri gelinaya in heshiiskan ay hore uga socoto wax dabakawalwalah oo meesha jiri karaa ma jira
bismillahi raxmaan raxiim december waa ku salaamaya adigii fiyoodaba asxaabta kale dawda ku jirtana waa salaamaya walaal waxa weeyaan somaliland marka laga hadlayo waxna dee waa dood ku salaysan aragtiyoyin inta badan tixaacaya sidaa xildhibaanku sheegaya odhanaya soomaaliya dowladda muqdisho ka dhisan baa soomaaliya oo loo aqoonsay oo runtii aanan xaqiiqanayo aan ku salaysnay mid jirtan aan ahayn marka dowlad la leeyahay way maamultaa dalka caynkaas oo mas-uuliyad bay ka tahay waxay markaa dowladdaas weynay awood u yeelatay in xuduudahaasaa xildhibaanku sheegay dee xuduudaha ay sugtay gaadhay wayna ognahay oo xaaqida taawara way ka fog tahay halkaa waxaa ka dhisan dowlad gaara oo soddon sano jirtay oo shacabku doortay oo doqomraadii lagu soo doortay oo aan xiriir siyaasadeed marnaba la yeelan ilaa koob iyo sagaashan lama odhan karayo markaa walaal dooddaa xildhibaanku sheegay sheegay waa dood jaban waa dood inta badan ragga ka mid kaa dowladda federaalka ee soomaaliyana ay ku doodaan in masiirka ummadda somaliland lagama go-aamiyo oo loogama dictagrayo muqdisho masiirka ummadda somaliland waxaa laga go-aamiyey hargeysa waxaa go-aamisa dowlad shacabkeeda matalaysa oo shacabkeedu doorteen oo qof qof ay u doorteen waxa waxa walaa go-aamisa dastuurka somaliland oo xaq u siinaya dowladda jirta inay heshiisyo caalamiya iyo kuwo maxaliyaba ay la geli karto cid kastoo u aragto dintayda marka walaal tani arrin runtii muqdishada lagala tashanayo maaha arrin wax laga weydiinayona maaha arrin ay awood u leedahayna maaha arrin si diblomaasiyad xataa hadday u gasho sidaa intala gashay ee ay wadamadaas ka ka dacwotay carab liiga iyo isku taga carabta iyo arrin ay xataa wax ku heli karto ma aha walaal waan imi doonaa qodobka laakiin maxaa dhiirigelinaya waxaan kusoo koobaya abis ababa xarunta etoobiya waxaa ka dhisan safaarad caalamka somaliland ka taagan yahay baa ka dhisan hadday inuu diblomaasiyadeeda waxtari lahayd oo ay wax ka qaban karto waa taas wax ka qaban kara waxay taasi kuu sheegaysaa inaanay awood siyaasadeed iyo mid diblomaasiyad oo muqdisho ay leedahay oo ay somaliland ugu hanjabi karto inaanay jirin su-aashayda qaybta dambe ahayd maxaa dhiiri gelinaya somaliland inay heshiiskan horey u socoto walaa waxaa dhiiri gelinaya somaliland waxay baahi weyn u qabtaa inay xiriir caalamiya la samayso shirkado ganacsi iyo dowladaha ay u aragto in banaheeda qale ay ku jiraan waxa waxaynu ognahay in dekeda berbera ay markii hore ahayd deked ku filan somaliland waxaa loo aqoonsaday in baahi weyn ay ma suuqa etoobiya oo dhaqaalaha etoobiya uu kordhayo oo boqolkiiba toban ku kordhayo saan kastaba populationka ethoobiana uu kordhayo iyo wadamada kale ee iyaguna aan badda lahayn ugandhiyo soo sodaan inay somaliland u aragtay inay suuq kaga keeni karto taasaa walaal keentay in furfurta in somaliland ay furfurto shaqalaantaa ka jirta dhaqaalaheedu oo aan aada u fiicnayn marka waa in ay somaliland ay xaq waa waxay xaq u leedahay waa inay raadisaa hab ay ku furfuraysa dhaqaalaheeda si ay dowladeeda ay ula dagaalanto mushkilaadka dhaqaale ee haysta marka arrintani waa arrin ay ay somaliland dhaqaalaheeda ku waan gartay haddaan siiyo xuseen oo jooga magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad ku takhasustay dhaqaalaha waxaad wax ka taqaanaa nidaamka bangiyada iyo heshiisyada caalamiga ah maxaa kaaga baxay heshiiskan ay wada galeen somaliland iyo imaaraadku gaar ahaan shirkadda d b world dowladda soomaaliyana ay diidan tahay walaal aad baa umahadsan tahay waana salaamaya walaalaha kale oo ku jira walaal somaliland iyo soomaalida kale waa dad walaalaah waa dad wada gashay qof kastana wuxuu u baahan yahay horumar iyo development in loo sameeyo mana u malinayo dowladda soomaaliya inay diidan tahay waxyaabaha faraha badan oo ay somaliland rabto inay samaysto oo ku xiran in international dowladda soomaaliya ay madasho ilaa dowladda xasan sheekh ilaa sii shariif ilaa midna hadda farmaajo oo madaxweynaha uu ka yahay diyaar bay uleeyihiin wixii wax ku taray shacabka soomaaliya inay usaxeexaan meeshan walaal waxaa yaala d b world taariikh bay leedahay taariikhdeeda waad og tahay wadamo xoog badan ayay mataqaana heshiise la gashay heshiisyadeeda kulin weyday waxaa la yidhi radio u dambeeyay kaa la sii sido jabuuti iyada oo countriga u leh ayay socodsiin weyday waa kii hadda laga cayniyey indonesia laga soo cayniyey senegal baa laga soo cayniyey maraykanka u diiday deked waxay ka samaysatay calan bay ka samaysatay markii yamaniinta ay naga baxaydeen dagaal bay ku qaadeen waa burburiyeen jabuuti hadda faransiiska ka hortaagay inay burburiyaan bay rabeen aniga walaalahay oo shaksiyan somaliland aan aada u jeclay oon aaminsanahay xubin kamid a xubinada soomaaliya diyarada waxay ku taageerto qayb kamid ah hadday maantay waad maqlaysay cero ka hadlay oo yidhi heshiisku xalaal ma ahan boqolkiiba soddon iyo shan baa markii hore somaliland la siiyey hadda soddon baa meesha timid waxaa ku qoran dokumentiga uu saxeexay dowladda filaanyo ay loo keenay in lixdan iyo shan ay imaaraadku ay leeyihiin waxaa kaloo ku qornaa shan sano inaan imaaraadku geli karin mataqaanaa somaliland aysan geli karin iyadoo hal sano heshiiskii jiran ayay iibiyeen oo international ku iibiyeen wax kasta oo heshiis wadeed lala geliyo oo wakti dheer qaadanaya oo khatarteeda leh waxaa loo baahan yahay soomaalida dhalinyaradeeda in loo bandhigo dowladda soomaaliya inay socodsiiso wax ay dowladda soomaaliya u diidan tahana ma jirto laakiin meeshan waxaa yaala heshiis xaaraana kan somalilan waaba la ogyahay heshiiskaas oo soddon iyo shan iyo soddon iyo waxbaa laga hadlaya xataa kan puntland ma naqaano inta inta mataqaana reer waayahay an an an utago Puntland hadda u socotaa an an utago eh, ninka la yidhaahdo eh, maxamed xaaji oo jooga magaalada london maxamed xaaji eh, eedaa u jeediyey eh, xuseen eh, shirkadda d b world in eh, meelo fara badan intay tagtay ay waxba ka qaban weyday lagana soo eriyey sumcaddaas eh, kow d b ma- w- world ma leedahay ta labaad welwel ma ku abuuri karaysaa eh, heshiiska somalilan iyo iyadoo dhexeeya horta walaal aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin akhyaarta ku jirta iyo adiga wa v o a matalayada arrintan uu sheegay eh, xuseen ee adiguna aad su-aasha iga weydiisay d b well waa shirkada saddexaad ee adduunka ugu weyn ee dhinaca dekedaha maalgashiga weyi waa shirkada saddexaad ee adduunyada ugu weyn weyi waxay ka ma- waxay maalgashatay afartan waddan bay maalgashatay xafiisyo waxay uga furan yihiin boqol iyo saddex iyo toban dal eh, ayay xafiisyo uga furan yihiin dekedaha ay maamushaana maanta waxay marayaan toddobaatan iyo sideed dekedood bay marayaan marka d b well reputationka iyo sumcadda ay adduunyada ku leedahay halkaas ayay ku cad tahay taas waa taa weeyi arrinta jabuuti oo isaga uu soo hadal qaaday waxa weeyaan jabuuti walo u wanaagsan waanu taageeraynaa wixii adduunyada ay kula macaamilaysana waa dal xora oo madax banaan oo gaarkiisa u taagan marka isaga iyo jabuuti ayay u taallaa waxaa hawshaa kala martay Eh, arrinta kale ee aad ka hadashay walaal ee ah in somalilan eh, ay muxuu ahaa ay eh, sumcad xumadaas oo kale ay welwel ku keeni karta shirkadani dhibaato ama welwaloo kale u keeni karto waxa weeya somalilan horta waxaa la yidhaahdo join venture join venture waxaa la yidhahdaa hadda somalilan iyo ay wada doonayaan iyo ethiopia iyo iyo d b well waxa weeyaan wax u baahan marka horeba in khatarta loo badan businessku riski fara badan buu leeyahay calooladay fara badan baa lagaaga baahan yahay inaad gasho waa mid weeyi talabaad waxa weeyaan oo su-aasha xoogeeda ka jawaabay walaalkii maxamed faarax baa ka jawaabay oo somalilan inay waktigan u baahan tahay in cilaaqaal adduunyada la samaysto dhinaca ganacsiga dhinaca kalena siyaasada adduunyada waxay ku timaadaa dan iyo masaalax bay ku timaadaa wadagtahay oo somalilan aqoonsi dajuuro ah nooca dajuur la yidhaahdo waa kan legitimacyga sharciga ee adduunyada n kursi ku yeelata ah somaliland ma haysato waxa uun ay sharciyadeeda ku dheeg tahay divasto waxa la yidhaahdo ayay ku eg tahay marka in ay adduunyada m- ka yeelato dana fara badan adduunyadu ka yeelato oo masaalax weyn adduunyada ku ab oo masaalaxaas hadhow solo uu noqdo wax somaliland qadiyadeeda ilaaliya oo madax banaanideeda ilaaliya oo siyaasadeeda taageera Waan oo ammaankeyga taageera dhaqaalahayga taageera waa u lagama maarmaan waan gartay Eh, haddaan tago profesor dalxa profesor dalxa ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wasiirka eh, dekedaha labaduba way ka hadleen arrintan waxay inta badan ku gaabsadeen na yidhaahdeen heshiiskaas nalama nalalama socodsiinin waxba kama ogin hase yeeshee wax tallaabo sharciya oo ay qaadeen ma jirto hase yeeshee warar labadii maalmood u dambeysay soo baxayey ayaa sheegaya in soomaaliya ay u cabatay oo ay warqad u qortay eh, ururka jaamacadda carabta adigoo xubin eh, baarlamaanada carabta ka mida baad ahayd arrintaasi ma jirta runtii eh, sida eh, kolleyba eh, social mediana aan ku dhex maartay arkayay eh, warqad eh, bicsada ee noo joogta qaahira eh, iyada inay u gudbisay qoraal cabasho ah jaamacadda carabta oo ka dhan ah heshiiskaas iyo sida maaragtay eh, shirkada eh, hadda imaaraadka eh, iyadu eh, hoos tagta eh, habdhaqankeeda uu maaragtay uga soo horjeedo eh, sharci ahaan maaragtay siyaadada soomaaliya arrintaasi waan u jeeday waan akriyey warqadda eh, laakiin rasmiyan annaga sideena haddaan cod baarlaman eh, aan wax ku cabiro eh, weli eh, heshiiska oo xukuumadda si waafaqsan nidaamka eh, baarlaman inuu oga hadlo ay tahay noomayan keenin oo weli baarlamankii baa fasax ku jira oo xukuumadda markaa qaraarka iyada ay ka gaartay waan gartay maxamed faarax haddiiba ay dhacdo in soomaaliya ay ku dhaqaaqdo tallaabada ah inay eh, hay-ad caalamiya amaba eh, hay-ad goboleed ay u dacwoto waa maxay eh, talada u taalla somalilan
walaal hadda waxa weeyaan heshiiskan maaha heshiis somaliland keliya waa heshiis ay somaliland kula jirto dowladaha imaaraadka carabta iyo ethiopia walaal arrin aynu eegina maaha somaliland indhaha ah, lagu eegaya maaha somaliland oo ah wadan aan aqoonsanayno aan qaramada midoobay iyo carab liiga iyo african union ka midnaba aan ku lahayn kursi maaha waxa weeyaan waxay taabanaysaa intereska dhaqadhaqaale iyo mid siyaasadeed ee wadamada ugu awooda weyn leh qaaradda afrika gaar ahaan etoobiya iyo wadamada ugu saamaynta badan leh carabta sida imaaraadka carabta haddii in hadday isku daydo soomaaliya sida iminka baa isku dayday inay dacwadu waxay keliya samayn diblomaasiyadda keliya ee ay samayn kartaa waxa weeya inay cabasho horgeyso midowda afrika iyo midowda carabta waa ta keliya ba aysan waa tallaabada keliya ku dhaqaaqi karta u furan su-aashu waxa weeyaan maxaa iga soo noqon karaya walaal waxaan ahayn ceeb uga soo noqon mayso saameyn sirba uguma yeelan karto heshiiska heshiisku ma aha mid ka dhexeeya waa mid dawladaha ka dhexeeya ma aha mid ka dhexeeya imaaraadka mid ka dhexeeya somaliland iyo iyo carab leaga mid ka dhexeeya maaha waxa weeya danaha somaliland iyo danaha imaaraadka iyo danaha etoobiya waxay daafacaya oo walaal u jooga oo soomaaliyana ka awood badan wuxuu imaaraadka haddii african unionka ama midowda afrika la geeyana waxa walaal dis ama igar la geeyana way ognahay saameynta etoobiya ay ku leedahay labada wadanba xuseen oo jooga aan u tago magaalada nairobi waxaan aad wol walaal waxay la mid tahay company waxaan jiray ingiriiska oo la dhihi jiray east indian company markii uu gumaysan jiray africa iyo wadamada asia wadanka uu ingiriisku qabsanayo wuxuu u diri jiray companigaas companigaas markii meesha qabsado sida d b wol oo kale hadda ciidanka ay ugu samaystay mataqaana boosaaso iyo xamar haddana faraha waxay u wado somaliland ugu samaystay kadib ayaa ingiriisku qabsan jiray midda kaleo aniga aan sheeg ka rabo inaan ka hadlo waxa weeyaan haddii arrinta aad hadda xusteen oo ah cabashay somaliland gudin kartaa somaliland waxay tiraahda male gobollada soomaaliya bay ka tirsan tahay cid ma dacwad interna- dacwad international qabanaysana ma jirto meeshan waxaa yaala niman inta soo duulay raba soomaaliya inay diskursa ka dhigtaan oo dagaalkoodu uu yahay soddon sano oo soo socota inaan deked weyn oo la tartanta dubay aan la samayn waxaan jeclahay inaan u tago maxamed xaaji oo jooga magaalada london maxamed soomaaliya waa dawlad waa dawladda federaalkan ka hadlaya daciif way taag daran tahay waxyaala badan ay doonayso uma fulaan hase yeeshee markaan ka hadlayno dhinaca hadday dacwad dhacdo inay geyso waxaan aragnaa in arrintii iyagiiyo dhex taalay kenya marka la eego in maxkamadda ugu sarreysa ee cadaaladda adduunka ay gaadhay oo hadda maanta ay go-aamo sugayso marka haddiiba ay dhacdo in tallaabada ayay ku ay ku dhaqaaqdo dowladda federaalka soomaaliya wax dhib ah oo dib u dhaca ma ku keenaysaa heshiiskii dhex maray shirkadda d b world oo imaaraadka laga leeyahay iyo somaliland arrinta somaliland iyo soomaaliya wadahadal baa u socda wadahadal muddo dheer qaatay oo in badan ribaday baa u socda wadahadalladaa waxay soo gaareen heshiisyo fara badan bay kusoo gaareen waxa ugu dambeeye lagaga hadlayna wuxuu ahaa qadiyadda somaliland inay wadan gaar u noqonayso iyo in aanay noqonayn iyo soomaaliya iyo somaliland inay mar labaad isku noqonayaan bay ayay ahayd qadiyadda ugu dambeysa laga hadlayaa laakiin waxyaabo fara badan oo hoos yaallo mashaakilaadoo la dhamaynaya ayaa jira heshiisyada marka dib ugu noqoto kii istanbul iyo kii lagu saaxay magaalada dubai wadanka imaaraadka waxa ay sheegayaan inaan layska khalkhalin oo aan layska carqaladayn waxyaabaha heshiiska ah ee dhinaca dhaqaalaha ku saabsan dhinaca gargaarka ku saabsan ee somaliland u imanaya ama ay kamid tahay somaliland development fundka wax la yidhaahdo ama ay kamid tahay muxuu ahay wadan gaar oo kala siinaya somaliland wuxuu siinaya marka heshiisyadaasina way yaalaan marka kalena waxa weeyaan heshiisyadu sidoodaba waxa la yidhaahdo deeqaha la bixiyo iyo heshiisyada la gelayo ee wadan la gelayo cid kale ama wadan kale la gelayo waxay ku xidhan tahay oo kasoo gooda sida caadiga aynu naqaano wadanka gelaya heshiiskay kasoo gooda tusaale ahaan waynu ognahay wadanka taiwan waxaa heshiisa la galo wadamo fara badan lamana aqoonsana ingiriis baa la gelayay maalmo dhowey maraykan baa la gala jarmaskaa la gala jabaniiskaa la gala haddana wadan la aqoonsan yahay maaha weliba wadanka diidan ee kasoo horjeeda waa wadanka labaad ee adduunyada ugu quwadda weyn leh ee ugu populationka badan leh ee ugu dhaqaalaha labaad ee adduunyada ku jira weye shiina saameyntiisa waynu ognahay inta leeyahay shiinuhu haddana cid u joojisaa ma jirto waayo waxyaalaha xaqiiqdii waxa weeyaan heshiiska lala gelaya mar haddii aanu ahayn mid khuseeya siyaasada khuseeya uu xuseeyo arrimaha ijtimaaciga socialka iyo dhaqaalaha waxyaabo fara badan waxay ku xidhan tahay cidda la gelaysa unbaa bereereysa oo meesha u bereereysa marka heshiiskana waa heshiin abdoon oo ah in dekedaa berbere la maalgeliyo dadkaasi ay nolol ka helaan dhaqaalo wanaagsan ka helaan waa dhinaca wanaagsan markay soomaaliya inay tahay inay ka dhinaca kale markay noqoto maxay yeeli kartaa oo su-aashaadii ah halkii taagnay soomaaliya de maxay yeeli kartaa etoobiya waxay ku leedahay boqol kiiba sagaal iyo toban oo joint venture ay ku leedahay maxay yeeli kartaa maxay yeeli kartaa wadanka imaaraadka carabtu ila xaqiiq baynu doonaynaa inaynu ka hadalne wuxuu guruu dabada ka riixayo maxay yeeli kartaa hadday jaamacadda carabta noqoto oo soomaaliya ka mid tahay waxay waxa fadhiya waxa weeyaan imaaraad sidaa fadhiya yaa ku adkaan kara halkaa wadankaa masaakiinkaa iyo wadankaa kale yaa ku adkaan kara ay noqonaysa haddii ay noqoto dowladaha igad ee sideedda hadday noqoto yaa ku adkaan kara ma etoobiya ku adkaanaysa mise soomaali baa ku adkaanaysa marka arrinta somaliland meesha laga saaraba marka xaqiiqdan waxa weeyaan soomaaliya oo isfashilinaysa awal dee sheegashuunbay eedafkunbay ka sheegan jirtay marka waa xaqiiqdu waxay tahay nimankaa wixii ilaahay kala siinayo iyaga somaliland iyo d b l iyo etoobiya halkaasay ku dhamaatay la sameeyo kalena waxa weeyaan wax sii kala fogeeya dadka walalaha ee muqdisho iyo hargeysa degan oo sii kala fogeeye iyo ceeb laga qaadan weeyaane wax u socon karo soomaalijaalkeega ay maanta leedahay ma aha waan gartay waxaan jeclayn dhegeystayaasha xusuusiya inala socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon maanta kaga hadlayno heshiiskii shirkadda d b world iyo somaliland iyo sida shirkadda d b world ay dekedo badan oo gobolka ku yaalla hadday noqoto geeska africa amaba gacanka carabta ku yaalla ay hadda u maamusho iyo welwalka arrintaasi ka iman karaya waxay dowladda soomaaliya ay ka samayn karayso haddaan u tago profesor dalxa oo jooga magaalada muqdisho inta badan waxaa la yidhahdaa marka laga yimaado in imaaraadku uu dantiisa gaarka ka wato gaar ahaan dhinaca dekedaha oo dadka qaar ay dhahdaan waxaa laga baqayaa in tajabal cali ay hoos u dhacdo sababtaas darteedna heshiida uu la gelayo dekedaha ku yaalla gobolka laakiin waxaa jira in tartan uu ka dhexeeyo dowladda turkiga oo arrintii guriga carabta aada loogu kala qaybsamay dalka turkiga saan ognahay wuxuu saldhig military ku leeyahay dalka gadar waxa uu dayactiray dekedii muqdisho iyo gegida dayuurada ee muqdisho uu maamulo dalka suudaan sidoo kale waxa uu siiyey deked ku taalla badda cas halkaas oo ah meel aada maaragtay muhiim u ah oo dalalka sacuudiga masar iyo imaaraadku ay aada u diidan yihiin marka haddiiba turkigu uu dadaaladan wado imaaraadku is hayaan inuu isna dadaalo kuwaas lamid ah oo dadka isaga isfahmi karayaan uu la yeesho maxaa jiraya waa mahadsan tahay horta soomaalida haddii culimadu loo sheegtaan xumeeyo masalada way ku dheeshaan meeshaan caruurtinimo oo dadka soomaaliyeed ee walaalaha ah ama somaliland iyo soomaaliya waan idhahde inkastoo maanta haddaan idhahdo somaliland iyo haddaan soomaali idhahdo weli soomaaliya unbaan taaganahay markaan somaliland idhahdana dhulkii soomaaliyeed weli magacii soomaaliya meesha kamuuna bixin waxaa maanta isku haysan waa soomaaliya faraca iskada waxaa laysku haystaa waxa waaye waa dhuuxii oo magaca soomaaliya ee somalilandna wax kulahayd soomaaliyana wax kulahayd waxa meesha taagan waa khariitada loo yaqaano soomaaliya ma garatay sida loogu jawrfalayo iyo sida loogu xadgudbayo iyo sida loogu tumanayo iyo sida dadkeeda la doonayo inay iyagu aanan noqonin dad wax u dhexeeya ee nin walba meel waraabihii uu doonayo inuu ku quuto macasay inuu meeshiisa uu ku garaysto uu doonayo taa waxa aragti ku salaysan iyo aragti hadda waxa meesha taagan keliya ee ayaad moodaa inaan ku doodayno annaga loolanka ka jiro mantiqada waan ognahay turkiya keliya maaha iyo maaragtay iyo imaaraade waxaan ognahay maanta berbera baabulmandabka ayay u dhowdahay oo jaziiradda carab halkaasay maaragtay waxa yemen suqadara maaragtay iftiinkeeda laga arkayaa marka maanta wax ka taagan yemen marka annaga arrintaas sida loo dhigayo aan ninkas odayga saaxiibkeena ahaa aan ka dhadhabsaday ee uu yiri etoobiya ayaa a u fadhida imaaraadna carab league bay fadhidaa markaan erag marka markaan aragno maanta maxaa ka jira yemantaa ogeyd ee gubanaysa waayo cidda ku dagaalamaysa mareer yeman keliya miyaa laysu daayey oo iyaga ku dagaalamaya halkaa mise awooda ka baxsan baa meesha soo galay oo ayaga isnecbanaan iyo loolan ka dhexeeya oo halkaas isku hirdinayo oo ilaa iyo heer maanta in sawaariikh lagu garaaco maaragtay oo riyaad iyada ay gaarsiisan tahay oo xuuti oo iiraan taageerayso oo dowlado kale taageerayso oo intii la doono oo ayada ee ka dhan ah dowladaha khaliijka kasoo horjeeda o dhan iskugu tageen xagga iyo intii ayagana isbahaysa iyadana khaliijka ay heli karto oo iyadana iskugu tegay arrimahaas iyo kuwa lamidka ah ee mandiqada aan ognahay dowladaha isdiidan oo eritreya iyo etoobiya aanan israbin oo jabuuti oo hadda oo iyada xiriirkii maaragtay oo iyagana xumaaday meesha soo gashay ee mandiqada oo dhammaan oo eraano maaragtay oo iyada badda awood ku leh oo maanta iyada khaliijulcarab iyo khaliijulfarisi waa la yidhahda laysku haysto amuurahaas oo dhan ayadoo sida tan soomaaliya u taallo hadday dhexda u gasho maxaa ku imaan kara guud ahaan ayadoona loo kala saarin somaliland iyo soomaliya hal bad oo annaga maanta isku dhirirsan enan kula maartay qaybsanin maartay miis bishii ayaa wax laysku haysta ay tahay marka horta dhibaatada mid caama ayaan ka hadlaynaa mid gaara iyo mid cid gooni ah oo laleeyahay iyada cidaasi lagu xumeeyo ama haloo diido ma aha arrinkan in la siyaasadeeyo dadka soomaalida ahne ama xagga somalilan ha noqdo ama kan muqdisho joog ha noqdo waa dadaan isdiidaneen ee har iyo habeenna isu ooman isdhex oo maanta dibadda ka jooga ee baasaboorka soomaaliya wata somalilan baa tahay lama yidhaahdo baasaboor soomaaliya kusiin mayna ma tiraahdo safaaradaha nin kastaba nin soomaaliya ayaa magacaasa naga wada dhexeeya wuxuu doonaa ahaado laakiin waxa meesha yaalla maxaa dan u ah heshiisyada noocan oo kale ee iyaga ee ujeedada gaarka laga leeyahay ee lagu soo gabanayo ganacsi iyo wax lamid ah marka ayaga ay ciidamana ay daba taagan yihiin oo saldhig militarin haddana dhinac kale lagu wato maxay mandiqadu oo haddii si qalad xataa ay dowladda hadda iyaga ee maaragtay walaalaha ee halkan ee maaragtay ee ka jirta ee iyaga ay ku diidan yihiin haddii xataa khalad ay gasho annaga amni alqowmi alcarabi baa mar laga hadlaya carab marka la yidhaahdo maca laba iyo labaatanka dal carbeed baa dowlad haddii maanta israa'iil baan saldhigtiina iyada ay tiraahdo carbeed inta kale ayaa wada qaylinaysa koob iyo labaatanka haddii maanta ee iyada ee annaga dowladahan maanta ee imaaraadka iyo sacuudi arabia maanta xafiiskii safaaradda soomaaliya ee kulehed ee iiraan in aan laba iyo toban sac maaragtay wax ka hooseeya in lagu xiro albaabada iskugu dhufto waxay ahayd dano oo siyaasadeed oo markaa lagu fulinayey oo dowlada carbeed iyaga rabitaankooda ayaga markaasi dowladdii cumar cabdirashiid ay fulinaysay hadday maanta ee iyada dowladda soomaaliyeed in allaala intii cadow ku ay imaaraad ee jaziiradahan abu muusa ee iyada iiraan ay ka haysato iyada ay aqoonsi gaar ay la timaado oo iyadana tu kale oo halkaan iyadana ay kasoo baxdo oo iyadana ay samayso wax ka dhan ah soomaalina marka qaarna soo malaya inay sharja iyo maaragtay iyaga ay la mid tahay oo imaaraad ka hoos tegayso ama midna kalena loo malaya in jilinka lixaad ay tahay etoobiya hoos tegayso annagoo xaaladda tan ay tahay maxaa ummadda soomaaliyeed la gudbaan karo meesha waxa loo baahay in laga eego ma aha in guri laysku haysto oo soomaaliya anaa cunay iyo anaa cunay ah arrintu waa jiritaan iyo ahaansho ma aha lahaansho wax laga hadlaya waa ahaanshihii baa khatar ku jira oo magacii soomaaliyeed wax laga hadlaya ah hadday maanta somalilan aan ogahay hadday berbere ka dalbato loor beriis subaxdii in muqdisho lagu cunayaan ogahay ganacsatana wax iyada maanta ka dhaxeeya oo colaada ma jirto kiika kiika ganacsada berbere iyo kii xamar ka ganacsada waa isku mid waa isku dan kii puntland iyo kii jubbaland ka ganacsada waa isku mid danahaas maanta waxa dadka ishaya laakiin waa ragga siyaasadda u arkaan danahooda ka dhex fiiriya ummadan aanan u danaynin iyo wax ka imaanayan aanan eegin haddana aad moodida weli meel siyaasadaasi ee laysku waafaqsan yahay inaynan jirin mantiqada waayahay antiyo madal darxa aad baad umahadsan tahay antiyo maxamed faarax oo jooga magaalada hargeysa maxamed waxaa la yidhaahdaa imaaraadku dekeda cadan ayuu mar maamulayey laba kun iyo sideedii waxaa jira in dadku ay aada uga dibad baxeen kadib markii ay sida la sheegay ay arkeen in yoolkuuna ahayn horumarinta dekedda ee uu yahay in dekedda jabal cali ayna noqonin mid shaqadeedii ay hoos u dhacdo cabsi noocaasa ma laga qabaa in dekedda berber ay ku timaado haddii haddii logigaas doodaasi ay saxkan ahaan lahayd may dhisteen dekeda geeska africa ugu wey b b wod may dhisteen dekeda geeska africa ugu wey jabuuti may dhisteen iyo hadday u baqanayso strategically hadday u baqanayso jabal cali hadday u baqanayso dibay ku taalla walaal imay dhisteen way ka way way way way way way fadhiisan lahayd waanan ognahayo maanta jabuuti ama ha isdiidaan ama yaan isdiidin wayna ognahay dekeda daarole ka dhisan inta intay leeg tahay laakiin dowladda jabuuti waxay ku doodaysaa in haba yaraatee ayna wax faa'iidaa halkani halkani walaa waa kusaqo halkani waa hargeysa waa somaliland yeman maaha xaaladda yeman iyo xaaladda siyaasadeed ee yeman ka jirta halkan kama jirto halkan ka jirtana halkaa kama jirto marka anugu ma arkayo dooda ku ku salaysan yeman baa lagu qamaamo lagu yaacay bebrena waa lagu yaacay ma arkayo walaa doodaas inay doo saxda waan gartay ansiyo xuseen walaal xuseen oo jooga walaal kaliya waxaan rabaa su-aashaas su-aasha weydiisay baan ka jawaabayaa xooleyana inaad ka ilaadaan rabaa markii turkigu labadii kun iyo kowdii uu yimid oo ay arkeen isagoo beeraborada dhisaya oo somalilan iskuulla ka dhisay oo waddooyinkii dhisaya oo infrastructure la taaban kara sameeyey ayaa d b wall xanaaqday weligeedna waxuma aqoon soomaaliya hadday somaliland tahay iyo hadday mataqaana muqdisho tahay iyo hadday kuwa kale tahay baa inaa intaas ku dhaafo baan rabaa waxaan kaloo rabaa arrinta ah sheegaysa oo dad fara badan ay qabaan oo leeyahay dubay kama maarano oo saas weeye soomaalidu sameeyeen maxaamadii saaran yihiin hobay saaran yihiin waxaad la socotaan inaa idin sheegaan rabo idinla sheegay dhegeystayaasha turkigu inuu rabo deked weyn inuu ka sameeyo hobyo arrintaasna ay ka duulayaan isleeyihin haddii dekedaa la sameeyo oo indiya dhowra bari u jirta oo ka ragisnaan doonta oo extiskii laga gelay africa ah inay ku talagaleen inay baraawa qabsadaan soddon sano inay kismaayo qabsadaan soddon sano xamar waa laga diiday inay berbere qabsadaan bootasa qabsadaan walaal waxaa laga hadlayo keliya malaha arrin somaliland keliya u taala waa arrin soomaali u taala somaliland dad aan wada dhalalin weeye dadkii aan wada dhalalin wax isku aan hogaan in la iska kaayo xujiya meesha ma taalo tan kale walaalkeed uu leeyahay imaaraadka iyo etoopiya waxa la hadal haddana wax ku jir maxaa habeenkii loo qariya waxaa soomaali difaaci weyday oo etoobiya iyo iyo iyo iyo ay ka difaacayaan iyadana isweydiin beerada waxaan kaloo rabaa inaan xuso sababa lix boqol iyo konton ku dhawaad baa ku dhimatay hal hal qof may daaweynin hal shilina dowladda soomaaliya maysan siinin ciidamay waxay ku abuurteen boosaaso xamar bay ku abuurteen arrinta walaalkeeyo yemen iyo somaliland way kala duwan tahay ma kala duwana yemen sida ay somaliland kusoo gashay kusoo gashay beentaas ay sheegtay oo kale bay sheegtay markii shacabkii gacana diyaaraday ku weerartay haddana waa tay ay rido xukuumaddii ka ka digsaneed casan iyadaana hadda dowlada mataqaana xoog ku haysataa waxayna u haysataa inay samkicid oo horumar aysan samayn annaga waxa weeyaan imaaraadka soomaaliya inay khayr heshana ma ogola in basral usoo baxo ma ogola in deked ay hesho ma ogola ugu dambayntii aan siiyo maxamed xaaji oo jooga magaalada london maxamed haddiiba ay dhacdo in heshiiska somaliland iyo d b world iyo etoobiya ay wada galeen haddayba dhacdo in sidii dhacday jibuuti iyo d b world ka dhex dhacday somaliland ay u bogi weydo amaba ay ka heli weydo waxyaabaha lagu heshiiyey ma jira mechanism amaba hab ay somaliland uga bixi karayso heshiiskaas
maxamedow aada iyo aad baad u mahadsan tahay marka hore waxaanu aan doonayaa su-aasha intanan ka jawaabin in aan ku yaro noqdo dalxa hadalkiisu ku noqdo dalxa in fara badan buu mandaqada kasoo sheekeeyey mandaqada dhibaatooyinka taalla oo yaal uu ka sheekeeyey wax badan baan ku waafaqsanayo inay dhibaatooyin noocaasi jiraan laakiin interpretationka ama turjumaadii uu sameeyey isagoo ku dabaqaya in ay dhibaato tahay markii ay d b world oo maalgashi wadaa ay somaliland timid taas isagoo ku dabaqaya oo isirka soomaaliyeed ka duulayo in wax la yeelayo ama la dhibaataynayo sidaasoo kale u tafsiiraya warkaas waxaan leeyahay war saxa oo sidaa u jira uu sheegay ma aha waxa waa maalgashi maalgashigana dad baa ku faa'iidaya dadka ku faa'iidaya waa dadka jamhuuriyadda markii hore ay ka wada dhexaysay inay faa'iidaanna in dhinaca kale wanaag u arko oo keliya ayay ahayd haddii la doonayo in wax la wanaajiyo oo la diidayo cid wax xumaysana waxa weeyaan dekeda shirkadda la yidhaahdo albane ee qaadatay dekedii muqdisho oo dhan qaadatay ilaa laba iyo toban faa'iido oo ay lahayd oo dad soomaaliyeedeed ka faa'iidaysan kari lahaayeen ayaa hal shirkadoo la sameeyey saddex bilood ka hor turkigu ku qaatay markaa turkiguna walaalo noqon maayo muqdisho laba bilyan oo dollar buu turkigu ka helaa warbixintiisii ugu dambeysay markaa hadday noqonayso in waxa turkiguna wanaagsan yahay waxa somalilandna xun yahay taasi dhibaato iyo mashaakil bay noqonaysaa waxa somaliland iyo d b world iyo venturekan kale ee isaguna ethoobia waxay wada galeen heshiis taasa ayaa u garnagi doonta somaliland iyo imaaraadka iyo muxuu ahaaye dowladda ethoobia u garnaqi doonta si kale marka loo eegana waxaa la kareeyey ee laleeyahay boqol kiiba soddon baa la siiyey waxa weeye waa adeega dekedu ay bixiso dekedu saddex qaybood ba iskugu jirtaa laba qaybood waa adeeg oo qaybta shubbarka la yidhaahdo iyo qaybta handlinka la yidhaahdo labadaas waa adeeg weeye waxyaabahaasa waxa la qaybsanaya ah ina waxa weeyaan customs revenuegii ama dakligii soo geleeyey cashuurtii wixii doofayey iyo wixii kale taagishka ahay dadka soo geliyey inkaaba boqol kiiba boqol somaliland ayaa maamulata haddaba somaliland ay muddo waxay wareejisay hore oo sanad ka hor bay wareejisay dekedii berbera sanadkaa miisaaniyadun baa kasoo baxday intii awal uga soo bixi jirtay in leegun baa uga soo baxda waan gartay waxaan jeclahay hadalka ugu dambeeya inaan siiyo professor dalxa waa mahadsan tahay sandere haddii ay timaado loolanka iyo siraaca ka jiro mandiqada uu saameyn uu ku yeesho sida hadda ay u muuqato iyo sida berbera iyadoo nabad ah intani aan ka wanaagsanahaybo ee dowladaha waaweyn ay ugu loolami jireen oo la dhihi jiray saldhig baa ruushka u yaalla iyo saam baa ku rakiban iyo maraykan baa doonaya kan iyo waatii dagaaladii annaga nalagu geliyey saman samantii waad ogtahay dowladaha na geliyeen walaalahena carbeed bay ahayn wayna nooga baxeen waxa somaliland iyo soomaaliya meeshaad doontid magaca doonta u bixi waxaa maanta na dhigay inaan badda ku dhammaano inaan sidan noqono waa waxa iyaga markii horena lahaa way yaqaanaan sida ay kuu geliyaan berina sida ay kaaga baxaanna way waan gartay waxaan jeclahay yaqaanaayga carbeedta annaga isuguma sheegayno waxaan isula digayno waxaa waaye waxaanan adigana wax ku dhimaynin berito waxa adiga wax ku dhima adna way ii dhimayaan waxay wax ku tararna waxbay i tarayaan laakiin in layskugu yimaado meel maxadan inuu ah soomaali magacaas kuma aanan kala tegin siyaasadda lagu kala tegay maxaa soomaali dib u ah maxaa soomaali deef u ah inaan arrintu meesha aan u bedelno halkana Waan- waxaan jeclahay inaan- iyo waxaa loo fadhinaya calaafad iyo waxa aanan jirin iyo in maaragtay caloosha layskugu hayn lahaa waayo- meesha la gaaro
waayahay intaasi waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii ee faaqidaada toddobaadka maanta kaga hadlaynay heshiiska shirkadda d b world iyo somaliland iyo ethoobiana ay eh, dhinaca ka tahay iyo shakiga ay dadka qaarkood ka qabaan in eh, dalka imaaraadku uu dekado badan eh, gacanta ku dhigayo si uu ilaaliyo eh, dekadiisa weyn ee jebel cali dooda raacsan iyo eh, kuwa diidan intaba waynu maqalnay waxaan jeclahay inaan barnaamijka intaa ku joojiyo barnaamijkana waxaa igala qayb gelayay maxamed xaaji oo ku sugan magaalada london maxamed faarax oo ku sugan magaalada hargeysa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ku sugan magaalada muqdisho iyo xuseen sooyaan oo ku sugan magaalada nairobi intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo jimco wanaagsan